baxniintii cutubka lix iyo labaatanaad oo weliba waa inaad samaysaa taambuugga toban daah leh oo waxaad ka samaysaa maro wanaagsan iyo buluug iyo guduud iyo casaan oo lagu daabacay karubiim oo daah walba dherarkiisu waa inuu ahaadaa siddeed iyo labaatan dhudhun daah walba ballaarhkiisu waa inuu ahaadaa afar dhudhun oo daahyada oo dhammuba waa inay isku qiyaas ahaadaan shan daah waa inay isku xidhnaadaan oo shan daah oo kalena waa inay isku wada xidhnaadaan oo daahyada midkood waa inaad darafta uu ka laaban yahay u yeeshaa sidooyin buluuga oo sidaas oo kalena waa inaad ka yeeshaa daaha dibadda ugu xiga laabka labaad isku daah waa inaad konton siddo u yeeshaa oo daaha ku yaal laabka labaad waa inaad darabkiisa u yeeshaa konton siddo oo sidooyinkuna waa in midkoodba kan kale ka hor jeedaa waa inaad konton qabsato oo dahaba samaysaa oo daahyada waa inaad midba kan kale qabsatooyinka kula xidhaa oo taambuugguna waa inuu middan ahaadaa oo waa inaad daahyo ah dhogorriyaad samaysaa oo aad taambuugga ku dedaa oo waa inaad iyaga ka dhigtaa koob iyo toban daah oo daah kastaa dherarkiisu waa inuu soddon dhundhun ahaadaa daah kastaa ballaarhkiisuna waa inuu afar dhundhun ahaadaa oo koob iyo tobanka daah waa inay isku qiyaas ahaadaan oo waa inaad shan daah goonni ahaantooda isugu xidhaa lix daahna goonni ahaantooda isugu xidhaa oo daaha lixaad waa inaad ku laban laabtaa teendhada fooddeeda oo daaha dibadda ugu xiga laabka darafkiisa waa inaad konton siddo u yeeshaa oo daaha laabka labaad ugu korreeya darafkiisana waa inaad konton siddo u yeeshaa oo waa inaad samaysaa konton qabsato oo naxaasa oo waa inaad qabsatooyinkana sudhaa sidooyinka oo teendhadana isku xidh kulligeed si ay mid dhan u noqoto oo inta dusha ka lalmataa oo ka hadhay daahyada teendhada oo ah daaha badhkiisa waa in laga lalmiyaa taambuugga dabaddiisa dhudhunka oo dhinaca ah iyo dhudhunka oo dhinaca kale ah oo ah wixii ka hadha daahyada teendhada dherarkooda waa in laga lalmiyaa dhinacyada taambuugga oo ah dhankan iyo dhankaasba inay dilaan oo teendhada waa inaad dad uga dhigtaa wanan haraggood oo la caseeyey iyo dad ah adhi dibadeed haraggood oo ka sarreeya oo looxyada taambuuggu ku taagan yahay waa inaad qori qudhaca ka samaysaa looxiiba dherarkiisu waa inuu toban dhudhun ahaadaa oo loox kasta ballaarhkiisu waa inuu dhudhun iyo badh ahaadaa oo loox kasta waa inuu lahaadaa laba caaro oo looxyadu waa inay dhinacyada isku hayaan oo waa inaad sidaas u yeeshaa looxyada taambuugga oo dhan oo dhinaca koonfureed oo taambuugga looxyadiisa waa inaad labaatan loox ka dhigtaa oo waa inaad samaysaa afartan saldhig oo lacaga oo ka hooseeya labaatanka loox oo laba saldhigba waa inay ka hooseeyaan loox inay saldhig u ahaadaan labadiisa caaro oo laba saldhigna waa inay ka hooseeyaan loox kale inay saldhig u ahaadaan labadiisa caaro oo taambuugga dhankiisa labaad oo waqooyi ka xiga waa inaad u yeeshaa labaatan loox iyo afartankoodii saldhig oo lacagta ahayd laba saldhigba waa inay loox ka hoosayso oo meesha ugu dambaysa taambuugga oo ah dhankiisa galbeed waa inaad lix loox u yeeshaa oo laba loox waa inaad u yeeshaa labada geesood oo taambuugga xaggiisa dambe oo waa inay hoosta labanlaab ka noqdaan oo sidaas oo kalena waa inay dhammaadaan ilaa siddada koowaad dusheeda oo labaduba waa inay sidaas ahaadaan oo labada gees baa iska leh oo waa inay ahaadaan siddeed loox iyo saldhigyadoodii lacagta ahayd oo ah lix iyo toban saldhig oo laba saldhigba waa inay loox ka hoosayso oo waa inaad ulo gudban ka samaysaa qori qudhaca looxyada taambuugga dhinac kaga jira shan ulood u yeel looxyada dhinaca kale kaga jirana shan ulood oo kale u yeel oo shan ulood oo kale u yeel taambuugga looxyadiisa kaga jira dhanka galbeed xaggiisa dambe oo uldhexaadda oo looxyada ku gudban waa inay gaadhaa gees ilaa gees oo looxyada waa inaad dahab ku dahaadhaa oo sidooyinkooda ah meelaha ulaha gudban ka gelayaan waxaad ka samaysaa dahab oo ulahana waa inaad dahab ku dahaadhaa oo taambuugga waa inaad u taagtaa sidii hannaankii aan buurta kugu tusay oo waa inaad ilxidh ka samaysaa buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan hana lagu daabaco kerubiin oo waa inaad ka lalmisaa afar tiir oo qudhaca oo dahab lagu dahaadhay iyagoo leh qabsatooyin dahaba oo ku taagan afar saldhig oo lacaga oo waa inaad ilxidhka ka soo lalmisaa qabsatooyinka hoostooda oo waxaad soo gelisaa sanduuqa maragga ilxidhka gudihiisa oo ilxidhkuna wuxuu u dhexeeyaa meesha quduuska ah iyo meesha ugu quduusan idinka aawadiin oo daboolka waa inaad saartaa sanduuqa maragga oo ku jira meesha ugu quduusan oo miiskana waa inaad dhigtaa ilxidhka dibaddiisa oo laambadahana waxaad dhigtaa miiska hortiisa oo ah dhanka koonfureed oo taambuugga miiskana dhanka waqooyi dhig oo waa inaad iridda teendhada u samaysaa daaha buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo daabac leh oo daaha waa inaad u samaysaa shan tiir oo qudhaca oo dahab ku dahaadh iyaga qabsatooyinkuna ha ahaadeen dahab oo waa inaad shan saldhig oo naxaasa u yeeshaa